barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gagaban efemyada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba saacadda afrikada bari waa kowdii iyo barkii duhurnimo waana maalin arbaco ah laba iyo labaatanka bisha may sanadka laba kun sagaaliyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aan idinkugu hayno barnaamijka waxaa ka mid ah gabdho dhallinyara oo magaalada laascaanood loogu soo xiray tababar ku saabsan habdhaqanka wanaagsan ee nolosha guurka
waan ku jeclay xabiibii waan ku jeclay xabiibtii ma aha noloshu way ka duwan tahay aad bay uga maaragtay gudaweyn tahay reer kuxaas buu noqonayaa carruur baa imanaysaa ee waxaway gabadhii haddaanay aqoon dheeraada u lahayn marka waxaan aad u baraarujin lahaa gabdho yahow gurigaaga saad u ilaashan lahayd sawjkaaga saad u raaligelin lahayd
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waraysi ku saabsan gabdhaha dhallinyarada ah ee macallimiinta ka ah dugsiyada sare ee dalka jabuuti
qhasiidooyinka ramadaanka ayaan ka marnayn barnaamijka
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
ugu yaraan shan ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen laba qarax oo maanta magaalada muqdisho ka dhacay sidaa ilowareedyo sheegayaan qaraxa koowaad ayaa ka dhacay agaarka taalada daljirka dahsoon halkaas oo gawaarida lagu baaro gaari waxyaabaha qarx laga soo bixiyey ayaa ku qarxay goobta oo ay saf ku jireen gawaari la baarayay dadka meesha ku dhintay waxaa la sheegay inay ku jirtay faay cali raage oo ka tirsanayd ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaa goobta kula dhintay seegeeda oo sida la sheegay gaariga la saarnaa qarax kale ayaa isna ka dhacay agaarka kontaroolkii hore ee afgooye qaraxyadan ayaa imaanaya iyadoo magaalada muqdisho ay kala xiran tahay oo aanay jirin gawaari dadweyne oo isaga kala gudbi karaya gudaha magaalada
duqa caasimadda indoneesiya ee jakarta ayaa sheegaya in ugu yaraan lix qof ay dhinteen arbacdan maanta ah iyadoo ay taageerayaasha brabowo subiyanto oo ah jenaraal hore uu ku guuldaraystay doorashadii ka dhacday dalkaasi islamarkaana ay isku dhaceen ciidamada ammaanka dibadbaxayaasha ayaa diiday in ay ka kala tagaan ama iska kala tagaan markay ciidamada booliska isku dayeen inay sidaasi ku qanciyaan iyagoo u sheegayey in ay tahay bil ramadaan oo ay tahay inay iska ilaaliyaan inay rabshado geystaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan dibadbaxayaasha ayaa xitaa dab qabadsiiyey goobo iyo gaadiid boolisku ay leeyihiin booliska ayaa ugu dambeyntii u adeegsaday dadkii mudaharaadka dhigayey gaaska dadka ilmada ka keena si loo kala diro dibadbaxayaasha afhayeenka booliska ayaa u sheegay v o e da in dibadbaxyadu ay habeenkii talaadada isku rogeen rabshado taasoo socotay ilaa arbacadan maanta ah gudoomiyaha gobolka jakarta ayaa u sheegay warbaahinta gudaha in in ka badan laba boqol oo qof ay halkaasi ku dhaawacmeen islamarkaana tobaneeyo qof lasoo xirxiray
door wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ad ka dhagaysanaysana waa v o a qodobada barnaamijka dhallinyarada maanta intaynan gudagelin magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo sababay dhimasho iyo dhaawac sida wararku ay sheegayaan qaraxyada ayaa gaari gawaari waxyaabaha qarxa laga soo bixiyay qaarkood loo adeegsaday khadka telefoonka ee muqdisho waxaa ku jira hadda wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir haddaad maqlayso sidee bay wax u dhaceen
jamaal qaraxyo ayaa ka dhacay barqadii maanta magaalada muqdisho qaraxa koowaad wuxuu ka dhacay goob lagu hubiyo gaadiidka usoo gudbaya wadada hormarta madaxtooyada soomaaliya ee meel ku dhow darjidka dahsoon halka loo yaqaan godka jilicow qaraxa wuxuu aada u xoogan oo gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo xilligaasina waxaa goobta gaadiidka lagu hubiyo dadka wataa qoosiyadooda uu ku qarxayay taagnaa gaadiid kala duwan oo qaarkood ay wateen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka saraakiil ciidan iyo dad kale oo shaqotag u ahaa xafiisyada dowladda xilligaasi qaraxaas dhimashadu in ka badan lix qof ayaa hadda lasoo tabinaya warkaana waxay sheegayaan ku dhawaad toban qof inay ku dhimatay waxaana meesha qaraxu ka dhacay ay ahayd meel sidoo kale ay degan yihiin ama ay ka dhowday xarun dadka danyarta ee barakaayaashu ay ku nool yihiin oo waxyaalo badan ay soo gaarta dadkaasi dadka dhintay waxaa kamid a sargaal ka tirsanaa ciidanka xooga dalka oo lagu magacaabi jiray fay cali raage oo kamid ahayd ciidanka xooga dalka iyo saygeedii lagu magacaabo bishaar waxaa la xaqiijiyay in labadooduba qaraxa ay ku geeriyoodeen ayna ahaayeen laba sargaal oo ka tirsan ciidanka xooga dalka sidoo kale waxaa halkaas waxyaala ka soo gaarta ama dhaawacyo kala duwan soo gaareen ilaalada madaxdii halkaas taagneed qaarkood gaaraa xildhibaanada iyo dadka goobta ku sugnaa dhaawacyo kala duwan ayaana ka dhashay iyo dhibasho qaraxa koobaad oo ahaa mid xoogan oo laga maqlay meelo kala duwan oo muqdisho ah jamaal oo ka dhacay dalkika daasoon meel ku dhow koltorood ku yaala marka saraakiisha ciidanka ma ka hadleen gaarigaasi bartamaha magaalada ku dhex qarxay xilli sida aan wararku ku helayno magaaladu ay tahay mid kala xiran oo gawarida dadkaanay isaga kala gudbi karaynin
amniga magaalada aad bay u adkeeyeen ciidamada amniga gaar ahaan ciidanka booliska soomaaliyeed marka loo eego xaqiijinta amniga oo ciidanku maalmihii dambeba howlgale ay wadeen arrinta la xiriirta gaarigan qarxa iyo meesha uu ku qarxo ah maaragtay ubuucda magaalada ama meel ku dhow ama albaabada laga soo gala madaxtooyada kontaroolada yaalla sida uu ku yimid iyo su-aalaha la xiriira hay-adaha amnigu tafaasiil mayse ka bixin iyo gaarigan meeshuu ka yimid laakiin qarax wuxuu ahaa mid xoogan wuxuuna dhacayaa xilli ammaanka magaalada hay-adaha amnigu ay adkeeyeen xilli howlgala ay socdaan xilli wadooyinka magaalada ciidanku ay aada u hubinayeen maaragtay maalmihii dambe xaqiijinta gaadiidka soo gudbaya iyo aqoonsiyada ay wataan marka su-aasha la xiriirta gaarigani sidoo meesha uu ku yimid waa su-aal hay-adaha amniga hortaal oo weli aan tafaasiil lahayn waxaad sawir ka bixisaa socodka gaadiidka dadweynaha magaalada maadaama sidaad sheegtay howlgallo amni ay ka socdaan marka bal taa bal ka waran dadkuma awood u leeyihiin inay siday doonaan magaalada isaga dhex maraan
sawir yar haddaan ka baxsho qaabka amniga ciidanku hadda u sugayaan magaalada waxa la marka laga soo bilaabo kasoo gudbidda wadooyinka wadada wadnaha loo yaqaan lasoo loo soo gudbo dhinaca kale magaalada way xiran tahay oo ciidamada ammaanka ayaa aada u hubinaya gaadiidka gaadiidka soo gudbaya waa inay aqoonsiya wataan gaadiid la yaqaano yihiin sidaas unbay inta badan ku suura gashaa in halkaasi yimaadaan laakiin marka gudaha magaalada la yimaado wadada marka almukarama iyo meelaha ku dhow gaadiidku si caadiba ushaqeeyaan si caadiba ukala gudbaan oo culayska ugu weyn ee gaadiidku wuxuu ka jira waa kontaroolada laga soo gudbay magaalada ciidanka gudaha loo soo gudbaya ayaa ah meesha ugu badan culays ka jira laakiin marka gudaha la yimaado oo oo wadada marka almukarama iyo degmooyinkan ku dhow maaragtay isku socodka gaadiidku waa mid caadiya oo culays haba yaraatee kama jiro marka laga hubinta laakiin wadada wadnaha kontaroolada yaallo way adag tahay in laga soo gudbo marka loo eego gaadiidka siday wax yihiin oo aad ayaa loo hubiyaa ammaankooda iyo waxa ay yihiin aqoonsiyada ay wataan jamaal ugu dambeyn bal ka waran qaraxa kale ee isna la sheegay inuu ka dhacay agaarka ex control afgoye
qarax la dhigay wadada hareerteeda oo la aaminsan yahay inay miino tahay ayaa ka qarxay meel u dhexaysa ex control afgooye iyo hoosh dhabaha isku xiriiriya qaraxaas waxaa la sheegay in gaari kuwa raaxaada uu haleelay qofkii wata gaarigana uu ku dhintay qofkan gaariga watay iyo wuxuu ahaa tafaasiil badan hay-adaha amnigu kamaysan bixin sidoo kale waxaa jiray gurmad ciidanka boolisku ay samaynayeen oo inay goobta ay ku gaaraan ahayd iyana waxaa jira warar sheegaya in qarax lala eegtay ciidanka gurmadka halkaasi ku socday khasaaraha lama sheegin xog badan hay-adaha ammaanka maysan ka bixin laakiin halkaasna waxaa ka dhacay qaraxyo marka loo eego dhinaca kale magaalada ah gaar ahaan inta udhexaysa excontrol afgooye iyo wadada xoosh muqdisho dhanka afgooye laga soo baxo aad iy aad baad umahadsantahay cabdiqaadir maxamed cabdulle ayuu kaasi ahaa wariyaha v o a magaalada muqdisho oo hadda khadka telefoonka magaalada muqdisho si toosa ugu jiray wuxuuna ka hadlayay qaraxyo maanta magaalada ka dhacay dhegeystayaal waxyaabaa kusoo kordha qaraxyadaasi iyo wararka soomaaliyaba intaan idaacaddeennu ku jirno iyo idaacadeena soo socda ayaad kaga bogan karaysaan sidoo kale bogga v o s mali dtcom ayaad kala socon doontaan iyo barta facebook aynu ku leenahay
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
ramadaan kariim dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan ururka haweenka ee marowe ee magaalada laascaanood oo ka shaqeeya arrimaha horumarinta haweenka ayaa dhowaan usoo xiray tobaneeye gabdho ah tababaro la xiriira cunnokarinta iyo sidoo kale akhlaaqda wanaagsan ee laga rabo gabadha guursanaysa amaba kuwa hadda xaaska ah inay kula dhaqmaan qoysaskooda warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada laascaanood ka soo diray cabdikariim olol
kulan lagu dhiirigelinaya gabdha ayaa lagu qabtay magaalada laascanood kaasoo ahaa in la baro qaabka qoyska loo maamulo kaasi lagu soo bandhigay toddobaatan cunto oo la baray gabdhaha kuwaasoo lagu tababaray sida cunooyinka loo sameeyo ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadashay maamulaha xarunta marwo faadimo maxamed suleymaan oo sharaxday waxyaabaha ay gabdhaha bareen waqti saddex bilooda iyaga iyo ardayda kale oo qaybta kale makarska hadday tahay qaybta usrada oo qaadata saddex qaybood oo ah tarbiyada iyo cunto karinta iyo usrada ardaydan waxay qaadatay toddobaatan cunto oo kala duwan cuntadaas oo leh quraaco cuntadaas oo leh qalooyin cuntadaas oo leh cashooyin cuntadaas oo leh een, cuntadii casuumad oo dhammaystiran cuntadaas oo leh rabadaanada cuntadii loogu talagalay furooyinka cuntadaas oo leh qaybihii kala duwanaa oo macmacaanaadka hadday tahay keegagii hadday tahay sharaabadii hadday tahay xalwiyaadkii
gabdhaha ka baxay xaruntan ayaa waxaa si weyn ula hadashay khadre xasan ibraahin oo ka mid ah gabdhaha dhammeeyey jaamacadaha ku yaala magaalada laascanood waxaa ka baxday ardo ilaa afar dufco ah dufcada eh, maanta waxaa weeyaan dufcadii afraad iyadoo cadadkooda iyo tiradoodu ay tahay toddobaatan arday ku dhow ay ay ku dhowdahay aad baan ugu faraxsannahay barnaamijkaas oo mariya ahaa inuu maanta run noqday aadna looga faa'iidaystay dad badan ay ku hanweyn yihiin ana rajaynayno inayna soo il- il- ilxaaqaan oo na soo gaadhaan farxiye sheekh jaamac cumar oo ka mida hooyooyinka gobolka sool ayaa si weyn ugu mahadcelisay maray xaruntaasi lagu dhiirigelinaya haweenka waan ku jeclay xabiibii waan ku jeclay xabiibtii ma aha noloshu way ka duwan tahay aad bay uga maaragtay gudaweyn tahay aad bay uga yooldheer tahay waxaas way iska dhammaadaan saddexda sano hore ma soo dhaafaan reer kuxaas buu noqonayaa caruur baa imanaysa waxa weeye qaraabaa imanaysa xagga gabadha ka imanaysa xagga sawjka ka imaanaysa ee waxaweye gabadhii haddaanay aqoon dheeraada u lahayn waxaweye mas-uuliyadahaasoo dhan inay ka soo baxdo waxaa dhici karta inay adkaato marka waxaan aad u baraarujin lahaa gabdho yahow maadaama aad u diyaarsan tihiin ama aadba maaragtay ku dhex jirtaan ee waxaweye sawjka iyo waxaan leeyahay guurka iyo in markaa gabadhu ay maaragtay reer yeelato oo caruur dhasho gurigaaga saaad u ilaashan lahayd sawjkaaga saaad u raaligelin lahayd dhibaato hadday kugu timaado sidaad u xallin lahayd nasre cabdiraxmaan oo ka mid ah ardayda baratay qaabka qoyska wanaagsan loo dhiso ayaa ka sheekaynaysay waxyaabihii lagu baray xaruntaasi Een, maxay ahayd cuntada quruxda badan ee maanta horteena taal een, maxay ahayd sida loo sameeyo Een, ta labaad waxay tahay in aan ka bartay usrada ama arrimaha qoyska ta saddexaadna waxay tahay in aan ka bartay tarbiyatul awlaad ama sida loo maxay ahayd, tarbiyadeeyo ciyaalka yar oo loo xanaaneeyo loo kariyo hablahan ayaa waxay soo jeediyeen buraanbur ay ku ammaanayaan waxyaabihii ay soo qaateen barashada kala duwan culumkala nooca maamuulkeenu howlgala marwooyin soo saara gobolkeena horumarkii marquudha loo maqsuuday farsamadii gacan ahayd martiyo loo casuumay idil mudan iyo mar waxaa halkaasi ka hadashay guddoomiyaha ururka u hiiray hooyada han kale maryamo axmed shiro oo bogaadisay haweenkan tababarka loo furay waxaan hambalyada uga sidaa dhammaan midowga aan hogaamiyaha u ahay ee uhiili hooyadahan kale kaasoo ka shaqeeya horumarka hablaha dhiirigelinta hablaha iyo kakaabidda dhan kasta oo baahiyeed oo ay hooyo soomaaliyeed iyo inan soomaali iyo kakaabidda dhan kasta oo baahiyeed oo ay hooyo soomaaliyeed iyo inan soomaaliyeed qabto dhammaantood hambalyo ayaan idinka sidaa iyo bogaadin ay bogaadinayaan midowgan marwa ama hablahan marwa oo aanu ku bogaadinayno barnaamijyadanay wadaan insha allah aanuna kala qayb qaadanayno waxaana si weyn uga faa'iidaystay xarunta marwo haween fara badan oo la baray qaabka qoyska loo maamulo iyo sida loo xanaaneeyo carruurta sidoo kalena cunnada karinta ayaa lagu tababaray cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
duur wanaagsan ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda bal markan aynu ku yaro nasanno heestan ramadaanka ka hadlaysa iyo kooxda xidigaha geeska
laanta afka soomaaliga ee v o ah ayaad weli dhegaysanaysaan iyo barnaamijka dhallinyarada maanta oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan magaalada washington haatan jabuuti xalime cismaan jaamac waa gabar dhallinyaro ah oo maadada luuqadda carabiga ka dhigta dugsiga sare ee liise jabuuti ee ku yaala magaalada jabuuti waxay ka mid tahay gabdhaha dhallinyarada ah ee haysta shahaadada mastarka ee hadda cilmigooda uga faa'iideeya dhallinyarada wax ku barata dalka jabuuti xaliimo ayaa ku gubaabisa gabdhaha dhallinyarada ah inay wax bartaan si ay naftooda iyo ummadoodaba wax u taraan waryaheena jabuuti sagal siciid faarax ayay u warantay hooyadu waa gurigeyga madrasadna weeyaan ilmaha ay korinaysay dhashay ayay hooyadu tahay macalimad hadday wax baratay ilmaheegaasay ku anfacaysaa intay cid kale ku anficin laakiin aniga waxaan odhan lahaa aqoontiina inaad biirisiin aad iyo aad bay u fiican tahay mujtamac iyo bulshaduna maanta soomaali meel kastoo joogto way u baahan tahay gabdho digtoori noqday iyo iyo tu madaxweyne noqoto iyo tu wasiir noqoto tu waxbadishaba aad iyo aad baa looga baahanya aad iyo aad aqoontiina lala fadhiistaba maahaan ina ummadii bulshada u baahan maanta soomaaliyeed meel kastoo joogtaba waxaa u baahan yihin wax wax yaqaana wax ku gargaara wax uu indhaha maxay ahayd cilmiga u biiriya dadkeenu jahligay u badan yahin tabadanka marka waxaa odhan lahaa gabdhooy lacaguna raadinine dadka aqoonta bara oo guryaha guryihiinaba ka bilaabo hadda ugu horeysta leano qofka kuugu horeeya waa ahalkaaga odaygaaga iyo ilmahaaga kaga bilow dibaddana waad soo gaari doontaa waxaa la yidhahdaa jaamacaddii ugu horreysay dunida gabar muslima a aasaastay aan maantana waxaad moodaa gabdhaha muslimka in lagu xanto inay ama guryaha ku jiraan ama aqoontooda fiicnayn ama waa run jaamacadda kheyran waan bayn ahaydna gabadhii aasaastayna ina jaamacad la dhiso islaamka iyo adduunkaba jaamacat alkheyrawaan faadma la odhanay magaceyga dalka maroog amba maqrib sida loo yaqaano ee carabta ayay ka dhalatay ee kasoo jeedaa gabadh boqor bay ahayd laakiin may fadhiisanoo may odhan lacagtayda iyo boqornimadayda fadhigaan ku cunayaaye aabbahay baa ii shaqaynayo ii noole maya waxay tiri waa inaan magaca islaamka meenu ka soo jeediyo marka waa ti adduunka dhanba siduu u dhan yahay muslimba maahe ibni aadan oo dhanba u nuurtee tiri kaalaya waryaada wax diraasaad sare laydhaa baa jirtee dhigta oo horumar cilmiga ka gaadha marka sharaf bay u tahay gabdhaha muslimka iyo soomaaliduba inay hiigsadaan halkaa gaaraan sharaf aad iyo aad weyn bay u tahay inay hiigsadaan bay u tahay xitaa caysha rasuulka caleyhi salaatu wasalaam islaantiisa caysha radia allahu canha gabadha abubakar sadiiq iyada ayaa ahayd saxaabada qofkii labaad ee xadiiska nebiga caleyhi salaatu wasalaam soo rawiya keena laga qaato cilmiga la weydiiyo la su-aalo macalimad weyn bay ahayd marka iyadaaba kasii muhiimsan bayna qudwo lagu sii wada qaato waxaan odhan lahaa eega taariikhdiina islaamka eega hooyooyinkii muslimiintu halkay ka qaateen dowrka marka tallaabadii dib u qaada maxaa kaloo kuu qorshaysa inaad dhigto mustaqbalka oo ardada barto wallaahi mustaqbalkayga aniga waxay qorshaysan shareeca walqaanuun inaan ardada baro insha allah taabaan digtooraagaygana rajeynayaa shareecadda islaamka waa hadafkayga ugu muhiimsan aan doonayeen adduunka imikada rajeynaya inaan dhigo insha allah dole hadda anigu waxaan joogaa waxbarashadayda magisterkan joogaa digtooraga bay harsanad la yidhaahdo taabaan insha allah ku biirin doonaa marka ma doonaysid dad macalin noqotay dabcan xaas baa tahayba insha allah inay waxaas dhan ku celiyaan ma doonaysid waxaad doonaysid inaad ilaa digtooraaga gaadho ha nin walba hamad buu leeyahay hamadeydana alxamdulilah intaa inka badan bay sii dheer tahay leana weligay tacliinta waan jeclaa afafka barashadoodana xitaa waan jeclaho waa talinka iigu jirtaa afrika hadda khaasaaneed haddaan ka hadalno dalkeena soomaaliyeed jabuuti ha ahaato somalilan ha ahaato soomaali weyn ha ahaato waxaa loo baahanyay inay wax bartaan tacliintooda siyaadiyaan horumar naftooda iyo bulshadooda iyo dadkoogana siiyaan sidoo kale waxaad tahay hooyo reer iyo guri leh reerkii laga sugayo ilmo yaruu sugayo bal ka hor seed u maaraysaa noloshii khaaska adig ku hayday qoyskaaga iyo tii kale qaranku aad u haysay hadda lagu caleema saaray wallaahi intii itaalkayga waan xaawilaha oo intaan karayo ee karaankayga qof ibni aadanku waa dhantaan mar kasta waa u dhiman yahay marka intii itaalkayga inaan buuxiyo dowrka labada dowrba aad iyo aad baan u xaawilaa inkasta gabadh hadda samankeena ku adag tahay inay shaqaalana ahaato hooyana ahaato haddana laakiin ilmahayga aqalka iyo ilmahayga iskoolka mid keliyata kasoo wada qaada taaba ii fudaysa hawsheeda alxamdulilah macallin markaa tahay waxaad tahay sida waaridka oo kale waxaad tahay qofkii hogaaminaya mustaqbalka dhallinyarada oo kale marka dhallinyarada reer jabuuti adoo kale ee soo dhameeyay waxbarashada ee macalimiinta hadda qaarkood isku diyaarinayaan sida adoo kale aad ku guulaystay imisea shaqo idiin taaloo laydinkaga baahan yahay inaad soo saartaan arday bisil oo oo oo oo ka dharagsan diiniyan iyo maadiyan iyo wadan jacaylka imisea idiin taalla howlbaad is leedahay والله هول آد iyo aad aad u badan baa noo taalaa leanno macalinka waa waalid waa waalidkii labaad ardaygu markuu aqalkiisa ka soo baxo adigoo gacanta kugu jiraa intaa waqtiga hadhay oo dhan hooyadii waxba la jooga ayaa bihi waa saacado tirsan laakiin anaka inta badan uu noola joogo waa waqtiga waqtigiisa badankiisa wallaahi anigu kutumeeya arday baan markiiba la hadlaa leanno waxaan dhigaa saddex galaas imika saddex fasal sanadadii ka horeyna toddoba fasal baan dhigayay konton arday markaad la hadlaysid shay sahloon maaha konton arday oo mid kastaba doonaya ha waanadiisii mid kastaba doonaya inaad shaksi ahaantiisii ula hadashid konton arday oo konton reer kasoo kala baxay waa arrin aad u culus baan ku odhan lahaa taabaa subax kasta na haysata iyo waqti kastaba sidaa aawadeed macallin kastaba wuxuu ciyaaraa doorkii waalidka intii itaalkaygana inaan gudbino oon misaashka ardayda u gudbino oon idhaahno fariintaas naga aqbala oon waanino oon wax u sheegno wallaahi waa mas-uuliyaddeeda sare waxaana ku odhan lahaa waa howl aad iyo aad u adag mana sahloona
taasi waxay ahayd xaliimo cismaan jaamac oo ah gabar dhallinyaro ah oo luuqadda carabiga ka dhigta dugsiga sare ee liise ee jabuuti ee ku yaala dalka jabuuti ee magaala madaxdiisa ee jabuuti waxay dalkaasi ugu waramaysay waryaha v o a sagala siciid faarax halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga e v o a haatanna bal wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan si kooban aad baad mahadsantaha caasha waxaa jiri doonaa ee koobka laga ciyaaro latin america ama coba america oo dalalka qaarkood ay durbabaha soo xisheen ciyaartooydii u matali lahayd waxaana markaasi jirtaa in xulka dalka argentina uu soo xulay macalinka xulka dalkaasi ciyaartooydii wadankaasi u matali lahayd koobka wadankaasi brazil ka dhacaya waxaana ciyaartooyda ka mid ah sanadkan sida rajeynayo ciyaaryahan lionel messi oo muddooyinkii ugu dambeeyey qaab ciyaareed aan wanaagsaneyn xulka dalka argentina u soo bandhigayay sidoo kale koobkan marka laga gudbo waxaa sidoo kale jira warar goosgoosa oo ciyaartooyda ku aadan tababaraha kooxda kubadda cagta ee chelsea sari ayaa waxaa la sheegayaa in uu doonayo inuu dib ugu laabto dalka talyaaniga isagoo hore ugu soo leelay naadiga napoli ayaa hadda waxaa naadiga kubadda cagta yuventus ama rome ay tahay midkood inuu ku laaban doono sida warbaahinta dalka ingiriiska qaarkood ay warinayaan sari ayaa la sheegay in uusan soo dhoweyn wanaagsan kala kulmay qaar ka tirsan taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee chelsea wararkaasi iyo warar kale ciyaaraba dhegeystayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheena dambe hadduu ila yiraahdo markan cashaay dhinacii sugaanta ayaanu mar kale jallaacaynaa heesta nabeemaanka ee fanaanka cumar aadan
maamuus martabo lagu sheego keligii ammaan mid mutaystay muranlii murtida waa muxamed mantiyo berriba waa muxamed muranlii murtida waa muxamed mantiyo berriba waa muxamed صلاة وتسليم كمسك وعنبر على المصطفى الهادي من الله داعيا صلاة وتسليم كمسك وعنبر على المصطفى الهادي من الله داعيا
nabemaankaasi iyo codka fanaanka cumar aadan ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii allidin waxaan dhammaantiin idin leenahay ramadaan wanaagsan axad mawleen kumanaystay quranlii murtida waa muxamed mantiyo berriba waa muxamed quranlii murtida waa muxamed mantiyo beriba wa muhammad salaatun wa taslimun kamiskun wa cambaru cala almustafa hadi min وتصمم كمسك وعسل